أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay xabaal wadareedyo lagu duugay ee dad tahriibyaal ah ayaa laga helay gudaha dalka liibiya wilaayadii shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay weerar cagmarin ah oo saacadihii lasoo dhaafay lagu xasuuqay murtadiinta kaasoo ka dhacay duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellada dhexe ganacsato soomaali ah ayaa dilal iyo dhaawacyo loogu geystay dalka koonfur afrika oo ka mid ah dalalka caalamka sida joogtada ah loogu dhibaateeyo dadka soomaalida ah ciidamada dowladda burkina faso ayaa xasuuq daran ka geystay qaybo ka mid ah dalkaas maktabka qadaxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duuri diini ah u soo xiray qudaada deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gado haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga ah degmada qasax dheere ee wilaayada islaamiga baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas dibadbax looga soo horjeedo faragelinta sayuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay soddonka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo isdaarkaasi soo daawaday ayaa warbixintan inooga diyaariyey
waa dhawaqa rasaas kulul oo xilli habeen saqdhaxa ah ka dul shanqartay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa mid ka mid a xaafadaha magaalada baydhabo kaamirada kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo duubtay filimkan xilli habeen ah oo isha haddii farta lagaa geliyo aadan waxba arki karin si loo muujiyo in habeen mugdi ah iyo maalin cad midnaba aan laga baxsan karin rasaasta mujaahidiinta waxaa weerarkan lagu qaaday fariisin ay maleeshiyaadka murtadiintu kaga sugnaayeen xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo sidan ayuuna weerarka u dhacay weerarka kadib waxaa goobta lagu dilay tiro ka mida maleeshiyaadkii la weeraray ee xaafadaasi ku sugnaa inkastoo daqiiqadihiisu ay yar yihiin haddana haddii aad si fiican u dhuuxdo filimkan waxaa kaaga soo baxayo macluumaad ballaaran oo isha ay bidhaaminayso ee dhuux oo dhuga filimka gabagabada filimka waxaa lagu arkayaa qanimadii murtadiinta laga furtay oo ay qayb ka yihiin hubka lidka diyaaradaha iyo garneelada laga tuuro garbaha iyo agabyo kale oo ciidan يا ابن العقيدة حركه عزمك ولا لا تبتئس هد عدوك وانهكه صوبه تقى الناس واحترس صوبه تقى الناس واحترس دق الطول المعركة هي تقدم وانغمس ثارنا لا تتركه من مرتزق باغي نجس من مرتزق باغي نجس
aad baad u mahadsantahay walaalka abu xasaan wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay weerar cagmarin ah oo lagu xasuuqay murtadiinta kaasoo ka dhacay duleedka degmada warshiiq ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo marwaan maxmed sheekh yuusuf sheekh ciise kabi ku tukada waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa kelmadii ujeediyey kaga hadlay weerarkii mujaahidiinta ay ku qaadeen xeryihii murtadiinta ay ku lahaayeen deegaano dhaca duleedka warshiikha iyo sidoo kale khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray dagaalkaasi waaliga ayaa ugu horreyn ka warbixiyey sida wax u dhaceen iyo qanaacinta murtadiinta looga furtay halkaasi isagoo fariin u diray haraadiga murtadiinta ee ka baxsaday dagaalkii duleedka warshiikha ciidanka mujaahidiinta wilaayada shabeellada dhexe ee ka howlgala degmada warshiiq waxay weerar ku qaadeen afar xero oo ku tiilay deegaanka jabadgodane ruun shiikhow shiiqyaalo iyo buurka ka ah dhammaantood goobahaas hoos taga degmada warshiiq halkaas mujaahidiintu waxay kula dagaalameen maleeshiyaadka ridada ah ashaada la dirirka khaa'imul wadaniinta la dirira diinta islaamka iyo shareecada oo halkaa ku aruursanaa ilaahay fadligii dagaal kooban kadib xeryahii waxaa la wareegay ciidanka mujaahidiinta halkaasna ilaahay wuxuu ku jebiyey subxaanahu wa tacaalaa murtadiintii dadkaasoo fasaad meeshaas ka waday ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dembigoodii ilaahay waa ka abaalmarshay halkaas waxay uga carareen dadkii meesha uga baktiyey waxay kale ka carareen wax alla wixii cadowga ilaahay uu ku soo hubeeyey sida tiknikadii diyaarado daroonna ah madaafiicda garabka laga rido dhammaantoodna ilaahay ayaa mujaahidiinta u soo gacan gashay iyaguna waa carareen ilaahay ayaana uga mahadhaynaa arrintaas waxaan leenahay ciidamada meeshaas xoogga lagula haayo awalna khaldamay ee murtadiinta ah ilaahay u soo noqda rag badan oo adinkayda ka mid ah ayaa si aad ogtihiin oo saaxiibadiina ayaa noo yimiday kadib markaan u baaqnay kolley baraha bulshadana ka aragteen iyagoo baashaalaya iyagoo dhul dhabadana yimiday waa ogtihiin saakay mugi la jaba kadib niman qorya wataan noo yimida waa ogtihiin nimanka idinka maqan anunkay nala jiraan ka horna waa ogeedeen qulqulka hadaynaa ka dhacday nimanya waxaan idin leeyahay anukaan idin dilayn anukaan inaad noolaatiin rabna ninka noola tooba iyo ilaahay inuu u noqda leh inaan idinku dilno xataa gaalnimada ma rabne inaad ka tooba keentiin rabna noo imaada maan iskogaal sidoo kale sheekh yuusuf ayaa u mahad celiyey ciidamada mujaahidiinta isagoo la dardaarmay ciidanka mujaahidiinta jazaakum allaahu khayran wixii aad meeshaas ilaahay ka ballan qaadeen ilaahay wuxuu yidhi in tansurullaaha yansurkum sideedaba haddaad ilaahay u gargaartin ood kitaabka ilaahay u gargaarteen ilahay inuu idin gargaara waa idin ballan qaada waa u gargaarteen waa uga run sheegteen ilaahay haddaad u run sheegteen ilaaha idinka run badan wixii ou idinka ballan qaada waa kaas waa idin rumeeyey dariiqaas waa dariiqaad ku liibaanteen waa dariiqaad cadowga isa soo bahaysta oo kontonka kuna askari yahay aad ku baabi'iseen dariiqaas hala laazimo ilaahay cadowga waa noo jabaa fa idaa dakhaltumuuhu fa innakum ghaalibuuna foodda haddaan gelino ilaaha naga ballan qaaday fa innakum ghaalibuuna uu leeyahay inna fiiri inna xarfu tawkiidow ilahay ku adkeeyey waa ghaalibuun haddii ilaahay facalima maa fii quluubihim fa anzala sakiinata calayhim wixii diyaarad yimid wixii helikobter la keena wixii duqayn timiday waa uga run sheegteen ilaahay ilaahayaad run sheegteen ilaahayna waa tawdi ka badbaadshi sidaasuuna idiin badbaadaa xifdi ilaahayaa ku jira cid idinka bixi karta gacanta ilaahayna lama arko ugu dambeyntii waaliga wilaayada shabeellaha dhexe ayaa fariin u diray shacabka warshiikha isagoo ugu baaqay inay adkaystaan mujaahidiintuna u soo socdaanna deegaanka dadka degan ee reer- deg- dadka reer warshiiqa adkaysta in laydin xirxiraan ognahay insha allahu tabaaraka watacaala waxaan u dagaalamayna inaan ka dulqaadno waaye jazaakum allahu khayran inaad dhab iyo dheri u naqateen mujaahidiinta waa idin ducaynaynaa adinkaan idin diriraynaa waana saad dambaad garan berriyaad ogaa doontaa waxaan u dirirayno raalliyaan idinka nahay waxaana idin leeyahay cirka iyo dhulka allah isugu keen irmaaneeyo wakhtiga roobka waa laga gudbaa dadku leeyahay ilaahay wakhti wax kama qaadiyo wakhtina ma yaqaana ilaahay waxu yaqaanaa gacantiisaa buuxdee cirka iyo dhulka allah isugu keen irmaaneeyo roob laga sheekeeyana allah idin daasho khayrna allah idin siiyo xoolaha iyo allah idin barakeeyo wixii dhibaato ay gaaladan idin gaarsiisana ilaahay ha idin boogadhayo dagaalkii xoogganaa ee maalinimadii shalay ka dhacay duleedka warshiikh ayaa galaabtay nolosha murtadiin fara badan kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil horboodayay duulaanka shareecala dirirka ah ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyadoo mujaahidiintu ay ku soo qanimaysteen gaadiid dagaal oo qoryo ku xiran yihiin iyo sidoo kale hub fara badan iyo agabyo kale mahadsanid marwaan ganacsato soomaali ah ayaa dilal iyo dhaawacyo loogu geystay dalka koonfur afrika oo ka mid ah dalalka caalamka sida joogtada ah loogu dhibaateeyo dadka soomaalida ah yaasir maxmed ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaas
kooxaha hubaysan oo koonfur afrikaan ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi dilal iyo dhaawac ugu geystay saddex qof oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ka shaqaysta waddankaasi xoyshow salaad iyo cumar cali ayaa lagu kala magacaabi jiray dhallinyaradaasi oo dilalkooda uu ka dhacay deegaanka filiibi ee ka tirsan magaalada cabton burcad hubaysan oo u dhalatay waddanka koonfur afrika ayay xogtu tubaaxaysaa in dilkaasi ay geysteen kuwaasi oo baxsaday markii ay fuliyeen falkaasi waxaa sidoo kale lasoo wariyey in qof kale oo soomaali ah uu dhaawac culus ka soo gaaray weerarkaana lagu dilay dhallinyarada soomaaliyeed dhacdada layaabka noqotay ayaa ah in kooxaha fuliyey weerarada lagu beegsaday soomaalida aysan wax dhac ah ka geysan dukaamada ay ku dhex dileen soomaalida taasoo aan horay looga baran burcadda koonfur afrikaanka ah ciidanka booliiska oo gaaray goobta uu dilku ka dhacay ayaa sameeyey baaritaanno hase yeeshee lama soo warin wax natiijo ah oo ka soo baxay baaritaankooda sida looga bartay dowladda koonfur afrika dhanka kale ganacsada soomaaliyeed ayaa lasoo wariyey in nolol iyo geeri lagu la'yahay kadib markii daadad ka dhashay roobab mahigaan ah oo ka da'ay gobolka limboobo ay la tageen isaga iyo gaari uu watay mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan koonfur afrika ayaa ka warbixiyey dhacdooyinka dilalka dhaawaca iyo sidoo kale ganacsadaha nolol iyo geeri lagu haynin
aad baan uga xunnahay allah u naxariisto laba muwaadino soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dila door dhow xaafadda filibi ee magaalada cabton gobolka westernka ee dalka south africa sidoo kaleeto waxaa la dhaawacay muwaadin kale oo saddexaad allah u naxariisto muwaadin soomaaliyeed ayaa lagu dilay muwaadinkana waa lagu dhaawacay dukaan ee hoolahooda shaqo u joogeen si ka- si lamid isla xaafaddaas meel ku dhow waxaa lagu dilay dukaan kale muwaadin kale oo soomaaliyeed labada muwaadin ee dhintay allah u naxariistay waxaa lagu kala magacaabaa cumar cali iyo xuseeye salaad allah u naxariisto Een, waxaa xusuusin mudan in isla isbuucan een, aan horey loogu dilayo xaafadda deelaf ee magaalada cape town muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabo xaaji xadiim oo weli meydkiisa bannaanka noo yaallo een, ama fariij ku jiro si lagu qaado lagu diyaarinayo in dalka hore loo celiyo Een, dilalka noocaana dhammaan ma- ma la socan ama maysan jirin wax dhaca oo loo geystay ganacsiga ay dhex joogeen keliya waxaa loo socda naftooda oo waxaa loo haystay maxaa- ama loo dilay ee maxaad u nooshihiin wax ay galabsadeen maysan jirin wax laga dhacayna maysan jirin Een, aadaan uga xunnahay waxaan uga tacsiinaa dhammaan ehelkaiyo qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay waxaan ka codsanaynaa in loo soo gudbiyo jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalka south africa la wadaago inuu jiro muwaadin soomaaliyeed oo saakay een, daad ama biyo ay ku qaadeen ee gobolka libombo ee dalkan south africa oo weli lagu laayahay nolol iyo geeri asiga iyo een, hantidiisii iyo gaariga uu watayba waxaan rajayahaa in nolol lagu helo een, insha allahu tacaala
dilkani ayaa qayb ka noqonaya ugaarsiga xooggan ee lagu hayo dadka soomaaliyeed ee ku sugan koonfur afrika iyadoo bishaani lagu guda jiro ee jannahaya oo keliya soomaalida la khaarijiyey ay gaarayaan siddeed ruux waad mahadsantahay yaasir ciidamada dowladda burkina faso ayaa xasuuq daran ka geystay qaybo ka mid ah dalkaas xilli ay sii xoogaysanayaan howlgallada ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ka dhacaya wadamada galbeedka qaaradda afrika ayay dowladaha dabadhelifyada ah ee ka jira gobolka iyagana ka argoosanayaan dadka rayidka ah wararka ka imaanaya waddanka burkina faso ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka xukuumadda ka jirta dalkaasi ay xasuuq kula kaceen dad shacab ah falkan wuxushnimada ah waxa uu si gaar ah uga dhacay gobolka didoga oo dhaca galbeedka waddankaas maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilafka ee wagadugu ayaa si bareer ah u beegsanaya dumarka iyo carruurta ilaa iyo soddon qof ayaa la xaqiijiyey inay ku nafuwaayeen xasuuqaasi bahalnimada ah ee ka dhacay waddanka burkina faso jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaana si kulal uga hadashay dhacdadaasi bayaan ka soo baxay oo ay faahfaahisay mu'asasada warbaahineedda azallaaqa ayaa lagu yidhi waxaan si adag u cambaaraynaynaa falal dembiyeedyada ay geysanayaan ciidanka burkina faso kuwaasoo ay ku beegsadeen dad rayid ah oo aan hubaysnayn halkaasoo ay ku shahideen soddon qof oo ay ku jireen carruur iyo haween allah u naxariisto dhammaantood inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun xasuuqan wuxuu qayb ka yahay silsilad dembiye ah oo ay geysanayso xukuumadda dulmiga badan ah kuwaasoo lagu beegsanayo dadka rayidka ah ee aan hubaysnayn ee ku nool galbeedka dalka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay nusratul islaam walmuslimiin maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiini ah u soo xiray qudaadda deegaanada wilaayadda islaamiga gedo casaam carafaad ayaa si anbaqaadaya warbixintan maktabka qodaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey qudaadda degmooyinka wilaayada islaamiga gedo dowladda noo socotay muddo toban maalin ah ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka ilbeete oo ah deegaan dhacaduleedka degmada baardheer ee wilaayada islaamiga gedo munaasabadan dowladda lagu soo xirayey ee ka dhacday deegaanka ilbeete ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ugaasyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada lagu daafuray aayaadka qur-aanka kariimka إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا raggii qudaada ah ee dowladda loo soo gebagabeynayay ayaa soo gudbiyey waxyaabihii ka faa'iideen dowladda هذه الدورة ونخص بالذكر مكتب القضاء لحركة الشباب المجاهدين الذين بذلوا جهودا في تطوير هذا المكتب نقول لهم جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأخيرا ندعو للمجاهدين عامة وفي الشرق الإفريقي خاصة نقول لهم اللهم انصرهم وأيدهم وكن معهم وألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay salaadiinta kale ah ugaas xasan aadan iyo suldaan ibraahim maxamed nuur iyagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan marka dadka qudaada ee oo dowladda lahanyarahay ma indardaaramay inay caddaaladdaas ka toosnaadaan inay kitaabka ilaahay ka toosnaadaan ummadda muslimiinta inan inshal ehana oo waxyaabaha dadka muslimiinta ee gordan oo macnaha meelo gaalada roogan hankurooro hayaan inay inka cadaalad falan waana ka cadaalad fala jaran runtii culaysa badan siin ka dhihay haddiisin qudaada dulqaada insha allahu raxmaan waana sabra waana macnaha ilaahay idin shay manaha waddada toosan waxaa gae ilaahay subxaana wa taala ni wada eediya runtii qolaadda walaayada gedo mas-uuliyad adag baa saaran oo ilaahay subxaana wa tacaala uleys badan uu ku tilmaamay marka insha allahu se walaalay hore u sheegaan waxaan kala dardaarmaynaa ammaanada ulus aad haysaan ummadda in lagu cadaalad falo ood waajibka idin saaran uu yahay marka ilaahay idin fududeeye shaqada iyada aheyd aa idin yaallo walaalaha muslimiinta ahna waynu ku qanacsan yihin waynu idinku garab taagan yihin ka nuqaba ahaan haddii la dhaho annagoo afka walaayada geda ku hadlayno shareecada islaamka waan garab taagannahay gebagabada xafladda lagu soo xirayay dowladda qudaada degmooyinka wilaayada islaamiga hegedo waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan ardadii ama raggii qudaada ahaa ay yihiin mas-uuliyiintii makaatibtii waxaa weeyaan kaatibitii dhammaan ee halkan duruusta ku qaatay maca daalika haddana si baraatika ah nagu dul akhriyey wixii ay maalmaha qaadanayeen ayadaguna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran akhyaarey majaalka aad ku aadan tihiin oo maanta waxaa weeyaan ah maktabka qadaha waa arrinta xaqiiqada ahee loo dagaalamayo arrinkeedii ugu weynaay weeye waa meesha uu dagaalka ka socdo in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa loo xuguntamo weye waxaa laga rabaa marka dadkaas ayada ah ee mas-uuliyaddaas qaaday ee majaalkaas ummadda kaga aadan waajibaadka saaran wuu fara badan yahay ummadda majaalada kale ku aadanna waad ka culays badan tihiin mas-uuliyaddaas maanta idiin saaran majaalka culus ah ummaddiioo dhan teeda waxaa weeyaan khaarijka iyo teeda daakhilka intaba maanta ay baahidooda ku hareeraysan tahay inan waxaa weeyaan si ay mas-uuliyad ku jirto alla kacabsi ku jirto khayrmiyada ku jirto inan waxaa weyaan ku wajahno annagana aan janna ku raadsanno ayagana xaqooda ay ku helaan waan dadaarmina insha allahu tacaala dee ummadda waad arkaysaa maanta markay soo xuguntamaan oo kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala soo aadaan waxay leeyihin annaga waxaan rabno oo aan soo xuguntannay oo aan soo aadnay shareecada waaye qaaliga marka ummadda hor fadhiyo oo rabo inuu ummadaas risaalo u dhiibo ummaddan markii waxa weyaan ay aragtay inay cadaalad iyo waxa weyaan xaqeeqo iyo waxa weyaan qof daacada inay tahay ay ka aragto birimadeenka ay geenaysaa macnaha marka waa in aniga taariikhda aan reebayna ay noqoto taariikh jihaadi ah oo ummaddan waxa weyaan
dowradan ayaa qayb ka ah dowraadka loo qabanayo mas-uuliyiinta makaatibta wilaayada islaamiga gedo iyadoona sidano kale dhowaan dowrad diiniya u soo gebagabaysay wilaayada degmooyinka waad mahadsantahay casaam haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkani ku tuntunsanaya waxay ahayd munaasabad dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamigaha ee baay ay ku wareejinayeen hadiyado kala duwan ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore xafladda wareejinta hadiyadahan qiimaha badan ee ay diyaariyeen haweenka barbaare ayaa waxay ka dhacday howl ku yaala mid ka mid a maraakiista deegaankaasi halkaas oo marti sharaf kala duwan ay xaadir ku ahaayeen haweenka ayaa ugu horeyn soo bandhigay culum kala duwan oo sharci ah oo ay ku barteen deegaanka barbaare iyagoona bixiyey hadiyado qaali ah si loo gaarsiiyo ciidanka mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore hadaayaadkan loo diyaariyey mujaahidiinta ku sugan furimaha hore ayaa isugu jiray caagadaha dahaaran buskud timir dhar iyo agabyo kale oo ay haweenka ugu talagaleen ciidamada dhufayska ugu jira islaamka ee furimaha hore ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka deegaanka barbaare oo ka warbixinaya agabyada ay munaasabada ku bixiyeen بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم أيها الجمع الكرام تحية مفعمة بالود والاحترام تحية لا مثيل لها تحية نبضت من قلوبنا تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية اجتمعنا اليوم لنؤدي بعضا مما أوجبنا الله سبحانه وتعالى ألا وهو الإنفاق في سبيل الله اقتداء بصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمهاتنا وبعد ذلك نوجه أول الشكر لله عز وجل على توفيقه ورحمته ثم نشكر على كل من شارك في إعداد هذه الحفلة سواء بنصيحة أو بذل مال ونشكر أيضا حركة شباب المجاهدين عامة وعلى المجاهدين المرابطين في سبيل الله وكما تعلمون أن أهل باي أهل عطاء وبذل وجهاد قدموا أرواحهم في سبيل الله غالية ونخص بالذكر مدينة حوال برباري ونحث المسلمات أن يساهمن في الإنفاق في سبيل الله كما يعلمن أن الإسلام اعتبر بدور المرأة المسلمة ولذلك لا ينبغي التفريط في دورها في درب الجهاد والبذل والعطاء بسم الله أنا أمي إلى رحمن نور عبدي أكسونا ديغانك حوال بربار geeg mujaahidiinta mayba ka wareejinay lixdan iyo shan aag tumunloor oo biskude afar dersan sigeed dersan oo amaamade bogolhaba oo shaambee lambo ka sakinge insha allahu tacaala maybala galab surugna mujaahidiinta naf iyo maal mayban dardaarmaana gabdho muslimiinta meelbiyo roogaana intiyooda jahaadka ha ku qiib galaan naftiyo iyo awlaadiyo iyo reegsho oo baaliyo fadhiyo oo jahaadkan kajan jahaadka buraarijaan saasaan sheege mujaahidiinta oo ribaadka roogaantiyo sabaraan gabdhoosha walaalnyoosha meelbiyo rooganyoona yooda garab surnyin aan sheegana malaaq maxamed aadan khayr manuur macalimadey malaaqa beesha ansaarta ah ee hubeer ee wilaayada islaamigaha ee baay ayaa bogaadiyey bandhig cilmiyeedka ay soo gudbiyeen gabdhaha wuxuuna haweenka deegaanka barbaare ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay had iyo jeer u muujinayaan jihaadka ka socda bariga afrika
siisan arga haytankii intamayba ka jire farhad wiinga ka jirta iyo nashaadaad badan oo untilah ka jeedi bacdallaahi maybaanka mahadnagaane gebro sharaftale wanaagale ardaygun wanaagsan haniin bandhiki ideedanka mahadnagaan bacdallaahi mahadwiinga nkahayna gebro siyow ardayga mayba kale weheliyey barbar socday hadaayaad qaali eh iyo hanka tira galeen dadka mujaahidiinta eh hanka tira galeen yaa u heli hadaayaadkaas may baa ka mid ahaa agog badan oo geeka may leer ayusa mujaahidiinta hoobilinjeey na afwiin iyoonay may leer ayusa waltarwiin inka fidhiyan yaa ka mid eh sheeyaalkaas haddii aan walka sheega may baa ka mid ahaa hadaayaadka gaaliga eh kibro beela reer ansaareed haddii aariyeen khaasatan deegaanka barbaara cimaamado yaa ka mid eh oo fara badan may baa ka mid ahaa shaambooyinga ka mid eh oo fara badan may baa ka mid ahaa aagado galaysan yaa ka mid eh oyoona eedeedan fara badan hadaayaadkas gaaligee may baa ka mid ahaa gebro ansaarta ee beelo hubeereed handii areeg mujaahidiinta buskud yaa ka mid eh eedeedan fara badan ilaa tumun loor oo kala deerayaan yaa ka mid eh hadaayaadkas gaaligee may baa ka mid ahaa sakiinta ka mid eh saasoo kale may baa ka mid ahaa oomo yaa ka mid eh may balena jazakumullahu khayran alena hoolagay isin biideen miisaankin hasanaatin akhrilaaysiin kadaryalena may bakalaasiin dardaarmaane dadaalka iyo juhdiga haddii isin biideen inta isin dardargaliidan yasinka codsadaana waana siin dardaarmaan insha allahu tacaala ilaahay may weydiisadaane walbiideen bedelsho inta ilaahay siinsiiya ilaahay weydiisadaana inta badan dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxay bixiyaan hadaayaad kala duwan oo u diyaariyaan halyeeyada tawxiidka waxaana u dembeeyey hadaayaad ay bixiyeen haweenka ku dhaqan deegaanka burgud ee hoosaga degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waad mahadsantahay abo iman ugu dambayntii dibadbax looga soo horjeedo fargelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud walaalka cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan ka diyaariyey arrintaasi allahu akbar allahu akbar allahu akbar
waa bannaanbax caraysan oo ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud wuxuuna ka mid yahay bannaanbaxyadii looga soo horjeeday faragelinta yuhuudda oo ka dhacay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galguduud boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada galhareeri ayaa waxay isu soo bax ballaaran ku soo bandhigeen fagaaraha weyn ee ku yaala suuqa degmada galhareeri waxayna muujiyeen shucuurkooda ku aadan faragelinta yuhuudda ay ku hayso dhulka ummadda muslimiinta ay leeyihiin ee soomaaliya bannaanbaxa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshada reer galhareeri sida madaariista macaahiidda iyo iskuullada iyo dhammaan bahda waxbarashada oo wata boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo looga soo horjeeda yuhuudda oo ah cadowga koowaad ee ummadda muslimiinta ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah kelimaadkii laga jeediyey fagaaraha allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar halkan waxaan isugu nimiday bannaanbax aan ka bannaanbaxayno yahuudda dalkan muslimka ah oo soomaaliya soo hawaystay waxaan leennahay yahuud yahuud waa diidnay waa diidnay mana aqoonsanaynaan leennahay yahuud yuhuudi waa cadowgeenna koowaad weeyaan intaan cadowad isku hayno waad ogtihiin yuhuud madmadoobay keeneen kuwa cadcadaayayo tafahab buuraa sida unfada bahasha la yidhahdo allah ayaa mahad iskale dadka waxay halkan isugu yimideen in ay muujiyaan shacaa'irka islaamka dadkaani dad muslimiina waaye ma oggolo in diintooda ay ka beddel qaataan le'annuhu alla wuxuu leeyahay fa bi'ayi xadiidin bacdahu yu'minuun sidaa darteed alla asaa noo sheegay yuhuud la dagaala soomaaliyey waa idin digaye debka qaata soomaaliyey waa idin digaye aan la dirirna waa noo jihaadda in abidkeeno
war yahuud iyo gaalaba ilaahay ha naga qabto musiibo allaha ku rido indhaha allaha ka rido awoodda allaha ka qaado aragga allaha tiro maalka iyo waxaa waaye wuxuu haysto saldana allaha dumiyo sidoo kale haweenka muslimaadka ayaa naceebka yuhuudda ka muujiyey fagaaraha degmada galhareeri yahuudda dalkeena ku soo haminayso yahuudka soo dhoofe dhayalkuma
yuhuud waxaan leenaha waa riyooday soomaaliyana gaalo looma qaybin doono insha allah biidnilaahi kariim rag u dhididay leeyihiin rag u dhididka u baxshay leeyihiin dumar haddaan hana dadkaniyaan wadnaa annagoo muujinayna shucuurkeenna iyo nacaybka aan u qabno yuhuudda yuhuudda ilaahay ou nacladay nacaybka aan u qabnaan muujihaynaa muujintana qowl keliya ka dhigi mayna biidnilaahi baari ficlan ku daraynaa yuhuud awalan ciil hore aan u qabnay awalan dhuunta kaga go'naynay mudaharaadkan ku soo aadayaa xilli yuhuudda ay u hanqaltaagayso boobka iyo kala qoqoobidda ummadda muslimiinta ah ee soomaaliya khaybar khaybar yaa yahuud khaybar khaybar yaa yahuud jeyshu muxamed sawfa yacuud
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madal ah insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu